habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee raadiyo cadaado caawa qodobada aan idin haynana waxaa ugu dooran baarlamaanka jubbaland oo maanta soo doortay xubnaha aqalka sare uga mid noqon lahaa dowladda soo socota guddi galmudug ay u xil saartay colaadaha ka taagan magaalada gaalkacyo oo maanta faahfaahin ka bixiyay halka wax u marayaan maamulka galmudugna waxa uu puntland ku eedeeyey in uusan marnaba raalli ka ahaynin colaadda ka taagan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug wariye ka tirsanaa tv-ga aljaziira qaybtiisa afka ingiriiska oo lagu xidhay magaalada muqdisho dhaawacyo waxyeella ka soo gaartay weerarkii shalay ka dhacay afgooyaha oo la gaarsiiyey isbittelka madiina ee magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay weerarkii ka dhacay magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose mid ka mid ah masjidyada magaalada muqdishona waxaa lagu sameeyey dayactir qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan dhegaystayaal u diyaar garooba caawa taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha tobnaad sannada laba kun lix iyo toban haatanah dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan baarlamaanka jubbaland ayaa maanta waxay u codeeyeen xubnaha aqalka sare ee deegaanada jubbaland uga mid noqon lahaa dowladda soo socota waxaana munaasabadda xubnahaasi loogu codeynayay maanta kasoo qayb galay madax ka tirsan maamulka jubbaland guddiga doorashooyinka heer gobol iyo sidoo kale marti sharaf kale baarlamaanka ayaa u codeeyay sideed xubnood oo uga mid noqon lahaa xubnaha aqalka sare ee dowladda soo socota maamulka jubbaland sideedda xubnood ayaa waxaa ka mid ah haween iyo sidoo kale siyaasiyiin siyaasadda in badan kusoo guda jiray xubnaha loo codeeyay ayaa maanta waxaa ka mid ahaa axmed macalin cumar mawliid xasan guhaad xasan faarax juxa axmed xaashi maxamuud cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo horey xil uga soo qabtay maamulka jubbaland faaduma xasan aadan iftiin xasan baasto iyo sidoo kale axmed cabdifataax maxamed maamulka galmudug ayaa waxa uu puntland ku eedeeyey in aysan marnaba raalli ka ahaynin in magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ay nabad noqoto warkan waxaa dhammaystiraysa samsam maxamed axmed
wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug cismaan ciise nuur taardhuuleed oo ku sugan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in in galmudug ay diyaar u tahay wax walba oo lagu xalinayo dagaalka magaalada gaalkacyo ee u dhexeeya puntland iyo galmudug wasiirka amniga galmudug ayaa xusay in dagaalka magaala in dadka ku nool gobolka mudug ay yihiin walaalo aan kala maarmin balse ay jiraan dad doonaya in colaada gobolka mudug ay sii socoto haddii ilaahay idmo annaga ka galmudug ahaan wa isxakamaynay waan isxakamaynaynaa mana doonayno inaan dagaal sokeeye ama dagaal dad darisa galno dhaqanna umalihin maamulkani wuxuu ku samaysamay dibushiin wuxuuna ka shaqaynayaa dibushiinta madaxdeenna iyo odayaasheena dhaqanka dhammaantoodna waxayna farayaan inaan aad iyo aad u dhiirigelino ama aan uga shaqayno nabadgelyada waana u taagannahay hal oo hoobiye ama hal madfac oo inagu aan tuurnay hadday dhacdo ama ay jirto ciiday ku dhacdana waan arki doonaa annagu waxaan ku baaqaynaa dagaal shan laatan sano socday waxba waa laga gaari waayey waa in nabadgelyada la qaataa innaguna waan qaadanaynaa waana u taagan dhanka kale wasiirka amniga galmudug ayaa madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ku eedeeyey inuu hurinayo colaada magaalada gaalkacyo waxaan ugu baaqaynaa shacabkooda waxaan leenahay dhibaatada cabdiweyne hurinaya ay dadkan ma kala noolayso hala joojiyo hala laga hortago waxaan rabnaa waxaan maanta joognaa waa nabadgelyo haddaan nabadgelyadan ku baaqayno dadka dariskeena iyo maamulka puntland qaada waayaan mas-uuliyaddeeda ma lehin waa ku celinay waa ku celinay waa ku celinay waan ilaa hadda waa garalanahay in nalala fahmo nabadgelyada iyo horumarka iyo wanaagga aan ka shaqeyno oo wax laga xumaado xilliga lagu jiro in ummadii la barakaciyo puntland weli kama hadlin eedeynta uga timid dhigooda maamulka galmudug wariye ka tirsanaa tv-ga aljaziira iyo sidoo kale sawirqaadihiisii ayaa lagu xidhay magaalada muqdisho maxamed axmed xasan maxamed yuulka ayaa warkan muqdisho kasoo diray waxaa la xaqiijiyey in laba wariye oo ka tirsan al-jaziira lagu xiray magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya iyadoona la sheegay inay xabsiga dhigeen ciidamada dowladda soomaaliya sida uu ku waramayo maxamed ibraahim macalimu xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosaj waa jir xisbiga wariyaal ka tirsan aljazeera english uu ka mid yahay xamse maxamed waa nin wariyo oo aada looga yaqaano soomaaliya in la xiray isaga iyo sawir qaadihiisii waxaa sidoo kale la xiray darawalkii gaariga u waday iyo sidoo kale nin isaga la shaqaynayay oo fixer u ahaa waxaana la ii sheegay in ay markii la xiray ay ka yimaadeen dibadda magaalada muqdisho oo halkaas ay howlo u aadeen kadib markii ay magaalada soo galayeen ay gacanta ku dhigeen ciidamada nabad sugidda isla markaana la xiray laakiin ilaa hadda wax faahfaahina oo aan ka helnay ma jirto saraakiisha amniga oo ka hadlaya raggaasi sababta ay u xiran yihiin iyo waxa loo soo xiray laakiin waxaan xaqiijinaynaa in wariyaashaasi ay xiran yihiin islamarkaana ay gacanta ugu jiraan nabad sugidda soomaaliya dhanka kale xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusaj maxamed ibraahim macalimow ayaa walaac xoogan ka muujiyey qaabka hay-adaha amniga ee dalka u wajahaan xarigga saxafiyiinta madaxa bannaan ee ka shaqeeya gudaha dalka waxa uuna xusay inay ka digayaan in lagu degdego xarigga wariyaasha soomaaliyeed ee ku shaqeeya daruufaha adag ee dalka ka jira xaafadda soomaaliyeed xaalad adag ayay ku shaqaysaa tay dhibaatooyinka soo gaara in mararka qaarkood dil ay la kulmaan tacdiyo kale xarigan iyo waxyaaba kale marka runtii xaaladaha ay ku shaqeeyeen wariyaasha soomaaliyeed ma aha mid sow soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha ugu khatarsan oo adduunka laga shaqeeyo marka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha amniga iyo guud ahaan dowladda soomaaliya ee federaalka ah inay ixtiraamaan xorriyatul qowlka iyo madax banaanida warbaahinta guud ahaan waa dhici kartaa in mararka qaarkood wariyaashu ay qalad sameeyaan qofkuna waa bani aadam laakiin qofka xitaa haddii uu qalad galo waxaa jirta hab sharci oo loo maro in hababka sharciyada ah inta lasoo maro kadibna la xiro ama maaragtay wixii lagu eedeeyay lasoo sheego oo maxkamad lagu dhameeyay kiiskiisii laakiin mararka qaarkood waxaan aragnaa in ciidamada amnigu ay gacandhaaf sameeyaan oo mararka qaarkood ay dhacdo in iyadoo aan maaragtay meelo lasoo marin ama maxkamadii iyo habkii sharciga lasoo marin dhismayaasha iyo meelaha harumaha ay leeyihiin la tago oo wariyaashii iyo qalabkoodiiba lasoo kaxaysto marka bilihii lasoo dhaafay waxaad og tahay ilaa iyo toddoba iyo toban wariye in ka badan ayaa afartii biloodoo lasoo dhaafay meelo kala duwan lagu xiray marka waxay muujinaysaa in xarigga wariyaashu ay aada u badan tahay sanadkan hadalkan ka soo baxay maxamed ibraahim macalim oo xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosej ayaa kusoo aadaya iyadoo fiidnimadii xalay xabsi ku yaala godka jilacow laga sii daayay tifaftiraha wargeyska xog ogaal cabdi aadan guuleed caano geelle kaasi oo shan iyo tobanka bishan xabsiga ay dhigeen ciidamo ka tirsan nabad sugidda soomaaliya maxamed axmed xasan maxamed yuulka warbaahinta cadaado magaalada muqdisho waa mahadsan yahay maxamed yuulka guddi galmudug ay u xil saartay xaaladda magaalada gaalkacayo ee gobolka mudug ayaa maanta waxa ay war ka soo saareen mowqifkooda ku aadan wadahadalada magaalada gaalkacayo xilli weli xaaladda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug aysan ahaynin mid laysku halayn karo islamarkaasna ay ka taagan tahay colaad u dhaxaysa maamul goboleedyada galmudug iyo puntland ayaa waxaa jira guddi ka socda maamul goboleedyada galmudug iyo puntland oo magaalada gaalkacyo u jooga wadahadallo sidii loo dejin lahaa xaaladda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug guddiga matalaya dhinaca galmudug oo maanta wariyaasha kula hadlay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen waxyaabihii uga qabsoomay tan iyo intii ay joogeen magaalada gaalkacyo xasan maxamed warsame oo ah wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in puntland aysan raalli ka ahaynin in wadahadalada gaalkacyo ay qabsoomaan islamarkaasna xaaladda magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ay noqoto mid degan
ay ka mid yihiin in la magacaabo guddi guddigaas oo ka koobnaanaya saddex wasiir oo labada dhinac ah dhinaca saddexa iyo dhinaca kale oo saddexa wasiiradaasuna ay isugu yimaadaan magaalada gaalkacyo kadibna ay ka wada hadlaan sidii loo joojin lahaa xaaladda dagaal ee ka socota magaalada gaalkacyo intaa dabadeed dowladda galmudug way soo magacowday saddexdii wasiir saddexdan wasiir oo hadda aan ku fadhino halka ayaa lasoo magacaabay dowladda puntlandna waxay soo magacowday saddex wasiir oo kaleeto waxaanu sameynay xiriir waana wada hadalnay oo wadahadalkii ugu horreeyey oo aanu yeelanay run ahaantii mowqifyadii aanu ka hadalnay waxay lahaayeen differency oo way kala duwanaayeen haddaan anugu ka annagii ka hadlo mowqifka aanu taagnayn oo annagu aanu ka hadlayna waxay ahayd si loo badbaadiyo ummadda soomaaliyeed ee ama ku barakacaysa ama ku dhimanaysa amaba ku dhaawacmaysa dagaaladan in aanu marka hore wada hadalno ka wada hadalno sidii maaragtaa xabad joojin loo samayn lahaa kabacdina maaragta ciidamada loo soo kala rari lahaa kabacdina dadkii barakacay loogu soo celin lahaa magaalada qodobadaas oo asaasi ahaa oo ay ahayd in maaragta aanaan marnaba maaragtay aan la seegin ayaguna mowqif midkaa ka duwan ayay qaateen run ahaantiina waxay yidhaahdeen annaga waxaan rabnaa in barnaamijkan aanaan laba maamul ahaan ku gelin laakiin odayaal dhaqameed
meydad iyo dhaawacyo laga qaaday degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa la gaarsiiyey isbitalka madiina ee magaalada muqdisho mar kale warkan waxaa faahfaahinaysaa samsam axmed maxamed isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho ayaa maanta lasoo gaarsiiyey ugu yaraan meydadka lix qof iyo dhaawaca sideed kale kuwaasi oo laga soo qaaday degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose madaxa caafimaadka isbitalka madiina ee magaalada muqdisho duniyo cali maxamed ayaa sheegtay in dadka dhaawaca ay xaaladooda caafimaad ay soo hagaagayso meydadka ayay sidoo kale duniya sheegtay in lagu hayo qayb isbitaalka ah oo meydadka la dhigo halka qaar ka mid ahna la aasay walahi annaga dhaawacyada afgood laga keenay waxaan soo gaaray dagaal ay ahayn halaa dhintay jir ahaan sideed ayay noqdeen inta la celiyay ilaa laba qofood oo xaaladooda ay fiicnayd lixda kale waxaan jiifinay isbitaalka gudihiisa ha meydadasana way jiraan ilaa lix meyda aniga intaan arkay ah walahi ciday u badan yihiin aniga ma aqaano shacab iyo ciidan waxay yihiin laakiin dadka meydadka isbitaalka la keenay intaasay ahaayeen dad maaragtay dhibaatada geeridooda ay ka muuqato oo la filogaran karinay ahaayeen marka sidaasaan ku ogaaday inay tiri ahaan lix yihiin ilaa hadda qaliimaa loo sameeyey xaaladooda waxaan sheegnaa annaga markii maalin ama maalin kadib dhakhaatiirta ay ogaadaan wixii loo qabtay natiijada ayagaa soo saara marka ayagaan ka warsugeynaa laakiin way fiican tahay in maaragtay haddii wax looga qaban waayo la ogaado dadka eheladooda ama ciddii mas-uuliyadooda leh inay dadkaas waxqabad meeshii ku habboon la geeyo way ficnaan lahayd shalay ayay ahayd markii dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa al-shabaab uu ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose isla wararkaasi la xiriira afgooye intii aanan ka bixinin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa war ka soo saaray weerar al-shabaab ay ku qaadeen degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose gelinkii dambe ee shala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ka hadlay shalay gelinkii dambe weerar ay ku qaadeen al-shabaab degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo maanta kulan la qaatay hay-adaha amniga iyo saraakiisha ciidanka dowladda ayaa sheegay in aan marnaba loo dulqaadan doonin weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan deegaano iyo degmooyin ka mid ah gobolada dalka waxa uuna sheegay in jawaab deg deg ah laga bixin doono weerarkii shalay gelinkii dambe ay al-shabaab ku qaadeen degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose masjidka arbaca rukun oo ka mid ah masjidyada magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu sameeyey dayactir warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray mar kale wariya halkaasi nooga soo warramay maxamed axmed xasan maxamed yuulka masjidka arbaca rukun ayaa ka mid ah masaajidada ugu taariikhda dheer soomaaliya waxaana la dhisay xilliga taariikhda hijriyada oo hadda laga joogo muddo shan kun iyo lix boqol iyo toddoba sano dadka deggan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada shangaani ee gobolka banaadir ayaa si aadaa ugu riyaaqay sida dib loogu dayactiray masjidka arbaca rukun maxamed bin cali uunsane oo ka mid ah odayaasha sida aadka u xasuusta taariikhda masjidka ayaa ka sheekeynaya masjidka qadiimiga ah ee arbaca rukun maanta farxad weyn waxaa ay ah masaajidka arbaca rukun oo la dayactiray wuxuu la dhisan yahay todoba boqol iyo toddobaatan iyo kow sano oo hijriya eh milaadiyi maaha waa hijriya waxaana dhuseen turkiga maantana iyagaa dayactiray waa mid aad lagu farxo baytullaahi ninkiisaan u nadiifiyo dowladda turkiga oo gacan ka geysatay dib u dayactirka masaajidkaasi ayaa safiirkoodu waxa uu sheegay in uu qayb ka yahay mashruucani dib u dayactirka ahi caawinaada ay u fidanayaan dowladda soomaaliya Caminin e, restore edilmesinde ve bugün yeniden faaliyete geçirilmesinde büyük emeği geçen e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, desteklediği İSRA Vakfı'na özellikle teşekkür ediyorum.
in dib loo dayactiro masaajidkan dadkii kaalinta weyn ka geystay oo ah maxay ahaydee maamulka ee, gobolka ee, macnaha ee, duqa istanbul ee, hay-ad hoos tagta oo la yidhaahdo isra aad iyo aad ayaa ugu mahad celinaynaa Ayrıca restorasyonun gerçekleştirilmesini sağlayan e, Din İşleri Bakanlığı ve Mogadishu Valiliğine de e, burada şükranlarımı sunuyorum.
wakiiladeeda oo ayaga naftirkooda fududeeyeen oo qabteen howsha dayactirka ah sida duqa ee, ma- magaalada Muqdi- ee, gobolka banaadir iyo ee, maxay ahaydee wasaaradda diinta iyo awqaaftan aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa Cami gerçekten çok eski. 770 yıllık bir e, geçmişi var. E, bu da e, Somali e, Somali'deki İslam'ın tarihini bize gösteriyor.
Een, masaajid waa masaajid isan ku dhowaad maxaa ee toddoba boqol iyo toddobaatan sano taasna waxayna tusaysaa taariikhda diinta islaamka ee ku leedahay soomaaliya duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale oo isna qayb ka ahaa dadkii ku sugnaa furitaanka xafladda ayaa waxa uu sheegay in turkigu ay soomaaliya ka caawinayaan dhinacyo kala duwan maantana ay qabatay howl ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee lagu taakuleen karo bulshada soomaaliyeed waxay si gaar aniga fursad iigu tahay intii aan maamulka hayay waa masjidkii labaad oon xarga ka jaraayo marka fursad gaara ii tahay alle mahadiis masjidkan sheekh shariif sharafow ayaan soo gaara aniga isagoo ku akhriya tafsiirka haddana waxaan rajaynaynaa sheekh cali dheeri iyo iyo sheekh maxamed khayr inay keenaan ninkii tafsiir ku akhri lahaa booskas buuxi lahaa walaalahayna turkiga intay waddooyin noo sameeyeen ay madaaristii waxbarashada ubadkayna wax ku baray sameeyeen ay cisbitaalladii caafimaadka noo sameeyeen ayay haddana ammaankinta cibaadaday noo samaynayaan marka aad iyo aadaan ugu mahad celinayn annagana ma iloobi doonno wadnahaynay u daadegeen walaalahayna turkiga marka een, mar walbana annagana hiil iyo hooba ayaa nagala rabaa siday noo garab istaageen maalintay mudnaaday ayaan haddii ilaah yidhahdaan qalbiga sidaan ugu haynay shacabkayna soomaaliya dibad iyo gudaba intaba joogtaba annaguna sidaasee lamidaan qalbiga ugu hay doonnaa dadka xasuusta taariikhaha soomaaliya masjidka arbaca rukun waxaa xilligiisii hore laga dhisay wadanka turkiga waxaana hadda la joogana burburkii ku yimid masjidkani dib u dayactir ku sameynayaan isla dowladda dalka turkiga maxamed axmed xasan maxamed yuulka warbaahinta cadaado magaalada muqdisho weli warka habeen ee raadiyo cadaadaha ayaad dhegaysanaysaan dhegaystayaal guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadirna waxa ay maamul goboleedyada dalka ugu baaqday in aysan tartansiin wiil iyo gabar gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir barqad oo la hadashay raadiyo cadaado ayaa waxay ka hadashay arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin qoondada haweenka ee boqolkiiba soddon ee dowladda soo socota haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin ayadoona haweenka soomaaliyeed ku bogaadisay inay ka qayb qaataan siyaasadda dalka dabcan ayagana waajibay ku tahay inay gabdhaha ogolaadaan oo sh- rajeynayno inay ay maanta ay tahay wakti aan laga haynin fursad wa- lagu dilo timeka oo waktiga doorashooyinka maaragtay ay lagu soo hayaan kaabida waxaan rajeynaynaa guul gabdhaha soomaaliyeedna waxaan u rajeynayaa inay kusoo dhici doonaan saddexdaas maamul Ee, dabcan in- gabadha mar walba caqabadaha haysta waa qabiilka qabiilkao markaas u arkaayo inaanay gabadhu ay- ayna mudnayn Ee, dabcan gabdhaha soomaaliyeedna waxay xaq u leeyihiin in la doorto ay wax doortaan sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir waxa ay sheegtay in maamul goboleedyada dalka looga baahan yahay in aysan tartan gelin wiil iyo gabar islamarkaasna ay taasi ka doorbidaan in ay tartan geliyaan laba gabdhood ay ha doortaan marka in inta dhiman halo un buuxiyo waayo intii hore horey gabdhaha u keentana gabdhaha keena marka haddii boqolkiiba soddonkaas la helo gabdhaha soomaaliyeed waajib waxaa ku ah inay iyaguna maaragtay ay dulqaataan oo ay ku dadaalaan qaabkii maaragtay een lagu xalin lahaa ayna ku heli lahayn xaqooda kaasoo aniga iila muuqato Ee, gabadha haddii wiilku soo aado inay tartanto haddii gabadha gabadh kale loo keenan inay la tartanto oo ay ku kalsoonaato qabiilkeeda iyo maaragtay thirty percent iyo keliya aniga maa waxaa ku dheganaa laakiin waxaan u taaganahay gabdhuhu inay u tartamaan xilkaas kuraastoodana loo madax baneeyo oo gabdhuhu ee, ee, gabadhaas ay gabar la tartami karto haddaan gabar lahayna in lagu gudbaan jecelna anaga oo ay ahaato calaamad noo taagano maamulkaas uu soo gudbiyo aan laga aqbalin guud ahaan habeenkan caawaya dhegaystayaal intaasi waxaa ku dhan warkii habeen oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo cadaado warka waxaa idiin soo saarin lana socodsiinaya anigoo saadaqa cabdishadana saadaq laka aniyo baadigaal qayb gashaba dhegaystayaal waxaan inkaga tegayaa sidaasi ismaqal dambe oo xiise leh waxaa xusid naga mudan ciddii warkeena uu segay inay dib kaga daalaca karaan barta internetka aynu ku leenahay ee radio cadaada com warkan war lamida tan iyo kulanti dambe sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh nabadgelyo